awoodii dawladnimoyo ammaan baan u baahan nahay
bismi illaahi araxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu kulanti xiisale akhyaartana dhegaysanaysaa ku soo dhowaada barnaamijkii martisoor dhegayste marka aada maqasho sagaal iyo toban jir soomaali ah oo sanadkan jooga sida uu u fakerayo maxaa maskaxdaada ku soo dhici lahaa waa suuragal in qaarkiin odhan lahaayeen dhexdu waa u xidhan tahay sheegadu waa calacashaas oo tinna laguma arko wuxuuna aada u xiiseeyaa isboortiga iyo heesaha raabka ah hamigiisa ugu weynina waa sidii uu mar uun yurub u tegi lahaa ama ameerika cagaha u dhigi lahaa jawaabtaa waxaanu yidhi habeen dhaxdinan tegnaye dhulkaba may inan lahaayeen kulligan dhoog baynuna
balse ma idinla tahay inuu jiro sagaal iyo toban jir soomaali ah oo sanadkan jooga sidaana u fakaraya gobbaa soole gabayba murtile garangal roombaale giblo iyo cayaar iyo gurbaan faraxna gumbaale guutooyin xoogliyo dabriyo galo dirbaale waxaanba is-idhi miisaanka erayada masayid maxamed cabdilla xasanba xagga luuqda laba dhacaysana maqaryaan dhoodaanba xagga laxanka laabtu u mahanaysana macali cilmi afjara ah balse midna ma aha ee waa cabdiraxmaan axmed xasan awtaad oo ah sagaal iyo toban jir ee basuugaan ku manaystay oo weliba ku darsaday damiir soomaalinimo iyo wadaniyad arrimaha uu suugaanta ku cabirayana waxaa ka mid a nabadda afka dhaqanka tacliinta tahriibka iyo qaar kale waxaana tusaale inoogu filan in sagaal iyo toban jirkan iyo suugaantu ayba wada dhasheen waa sida uu isagu ina leeyahay maasada qaraabaanu nahay ama qareenkeeda qasnada haba kaafiri lacaaga ama saqaynbaari qiil beena kuma kielin iyo qaxarku doondoone hibo qaadir bixiyiyo murtidu waa qasnad ilaahe inaan quud ku raadsadana waan kala qashaafaayee shiraan qabanay anigiiyo afkoo lagana qayb qaatay qodobadii uu sheegtay baan ku qarxinaya barnaamijku waa martisoor anigoo tolmaan ayaa idinla socodsiinaya wuxuuna idinka imaanayaa stuudiyaha dal jiray magaalada garoowe waxaadna nagala socotaan dhammaan deegaanada puntland kuwa galmudug bariga etoobiya qaybo ka mid a somalilan xeebaha koonfureed ee yaman iyo baarta internetka ee raadiyo daljir dotcom gudagale ee awtaad waxa uu buuhooda ugu warramay khadar cawl ismaaciil waa maasantaa walaale kolley dee taariikh maxaan lalayaa weyno saasi ma jirto sagaalto jirkaasaan ahay waxaan ku dhashay magaaladan buuhoodle miyigeedaan ku dhashay meel la yidhahdo shabeel duulaa oo miyi ah dhul miyi oo shabeel duulaa la yidhahdo halkaasaan miyigaasaan ku barbaaray qoys xoolaa raacataa markii dambena waxaan u wareegay magaalada gaalkacyo ayaan waxbarasho tegey halkaasaan magaranaysaa iskuul ka galay fasalka shanaad ka gaadhay qur-aankana aan ku gaadhay suuratu yuusuf laascaanood gobolka sool baan wareegay halkaasoo intii dambe aan ku noolaa waxna ka baranayey qur-aankana aan ku dhameeyey kuna xifdiyey shahaadooyinna kaga qaatay tartamadiisa ku galay dugsiga sarena aan hadeer ka fulay oo aan magaranaysaa kasoo dhamaystay marka waxay tahay wax halkaas i aafisan oo magaranaysaa
aad ayaad umahadsan tahay waa taariikh qurux badan oo wakti kooban waxaad iga warantaa bal curinta sugaanta horta goormaad bilowda sugaanta walaalo xilligaan bilaabay saa uma sii fogeyn waxaan malay labada kun iyo sagaal labada kun iyo afariy tobankii ba ambaqaadkeedu halkaasaan kasoo bilaabay sugaanta intii ka dambeysana waa waa ku guda jiray oo kama marna kama bixin marka laakiin xilli saa ufog mahayn labada kun iyo afariy tobankii dhowaan bay ahayd ayaan bilaabay sugaanta waa tahay bal sida aad ku bilowday iyo waa waa dhammaystiranayna iyo mansadii ugu horreysay aad tirisay marka noocyo bay u badan tahay suugaantaadu suugaanta dabcan dee noocyoay leedahay gabayay leedahay marka nooca ay u badan tahay iyo sidoo kale inta badan qisooyinka aad ka gabaydo guud ahaan maxay yihiin oo ugu badan tahay suugaantaadu walaalo waa mahadsan tahay waa su-aal wacan laba mid suugayaanka soomaaliyeed laba mid weeye waa nin qaran oo wuxuu isu arkaa inuu nin qaran yahayoo ummaddaa soomaaliyeed wixii dana markaa isaga u arko inay dan tahay ama arrin markaa jirta oo ummadda wada saamaysay unbuu ka hadlaa nina waa nin qabiilo reerkeeda reerkooda marna waa buunbuuninaya marna waa waa difaacaya dee ummadda waa marka waa nin qabiilo reerkaas isagu ilaashada marka anigu waxaan sugaanteedu u badan tahay waa sugaan ummadda soomaali weyn intii dee af soomaaliga garanaysa ay dhegaysan karto oo aan xanaf lahayn inta badan dhacdooyinka ee bulshada soo maray ummadda soomaaliyeed ee aniga gaar ahaan isaameeye aan magaranaysaa da- damiirkaygu magaranaysaa ee ta- taabsa ayuun baan inta badan ka gabiyaa wax la yidhi ka soo gabay inta badan kama gabiyo kumana godlado Ee, waxaan jeclahay sugaanta aan tirinaya inay aniga iga tarjunto sidaa awgeed waxaan jeclahay mawduuca aniga magaranaysaa iga soo go-a inaan ka gabiyo inaan ka maalsoodo waxyaabaha rukiciya oo markaa een, dareenkaaga taabta oo suugaanta inta badan kugu diriqya maxaa ka mid a baa la dhihi karaa Ee, waxaan arki jiray oo sidaan ku aqaanay aan ahayn ayuunbaa igu igu magaranaysaa igu igu dirqiya Ee, dhaqan xumo dhalin- dhalintaa markaa u fiirso dha- dhaqankii oo isbedelay dib waad waad karhanaysaa Ee, xaalad markaa jirta oo ummaddu ku sugnayd oo isbedeshay Ee, waa ku saameynaysaa marka bulshada inta badan dee wixii kusoo kordhay ee magaranaysaa ee sidoodii aan ahayn iska bedela ayuunbaan ayaan jeclahay inaan ana wax ka idhaahdo waxaan hubaa dhegeystayaashu inay leeyihiin ninkan su-aalihiisa badan iyo waraysigan een, nagu dheereeyey muu naga hor leexda oo gabayadii noo soo daayay gabaygabays leedahay caawa dhegeystayaasha uga bilow waad mahadsantahay waa khadar kolleyba deegaanka aynu joogno ama soomaali weynba waxaa ma magaranaysaa ee, sidaa ugu burbursan tahay ee qolaba qolagu raamsanayso ee ka maqani waa nabad ha u weyni haddaba aynu joogno deegaanada ee, go- ee, dalka ka tirsan deegaana badan dalka ka tirsan baa colaadi ka jirta oo ka socotaa mid magaranaysaa qorigu dhuuntu ku jirto oo laysaga laysaga magaranaysaa diyaar yahay iyo mid ay ka- kaba baxdayba farahaba marka waxaan jeclay istabal intii eh, tamartayda ah dee inaan la odhan halaburka waxaa laga tirsanayaa annaga wax sheega un baa la yidhiye magaranaysaa dee hanu hidaayada ilaahay baa haya marka inaan bal nabadda wixii aan ka odhan karo inaan ka idhaahdo gabay nabadda ka hadlayo si guud uga hadlayo qayaxan ee aan magaranaysaa dhacda dhacdadiisu ay ku ahayd eh, dhacdada uu ku yimina waxay ahayd eh, magaalada laascad dhacda kuma iman laakiin wuxuu ahaa tartan magaalada laascad lagu qabtay ayaan kaga qayb- kaga qayb galay oo aan kaalinta koowaad ku galay Ee, gabaygana waxay yidhahdeen nabadda soo maaha marka nabadda unbuu ka hadlayaa iska ee, tusaalayaasha nabadda ayuu soo qaadanayaa Ee, markaad magaranaysa waxaa la yidhi carabtu waxay tidhahdaa wabididdiha tatabayanu alashyaa shayga markaad lidkiisa sheegto baa la ogaadaa macnaha uu leeyahay marka nabadda markaad qeexdo waa la fahmaya colaadi waxay tahay Ee, marka gabaygaasaan insha allahu tacala jeclaysta inaan bal ku bilowno waayahay nabadda soomaaha ayaan jecelahay inaan idin kala dhex baxo iyo cabdiraxmaan awtaad oo weliba aan jeclahay inaan ku luqeynay
masamaatumaansagu haddaan hibo ku sarrayne sangaabtiisa waan heli aqaansaani dhiindise oo saatirkaa iisan dahay gabay samayntiyee silan sugan sudmarin iyo qofayn sogordoh qaabaynta meeshaan sarbeeb geliyobaan cidi ka saarayne sidiyo soor inaan siisto waan kala sarreeyaye ansiteeyo maanto kalan sofe mariyaye xilli seer ma weydiyo sabaad samaad u horayso sarka dhabanka siigada nabiyo sagal kaloo raacay oo ay sunsumayaan biyuhu haraadu sameesho umaadhiyo baldhoolaha sidkani sare u yubnaaday salqawaar sarmaan iyo cadaad soone u bax saaray oo sii gayaaciyo libsadu meelu wada sooftay saryankiyo biciidkiyo jaxaadh sabada danqaya oo socodka lagu gaadhi karo lana sukumaynin gacaliyo sokeeyiyo xigaal amase saaxiibo bulshado samaanay dhextaalamaasinan buuxda salow iyo saraayana lahayn amase soyanba inta soofka raacdiyo intii saraaca beeraysa dhallintuna ciyaariyo sidiyo sacab garaacayso owaayeelku say jeediyaan lagaasan taagaynin ummaduna sabooliyo lahayn saabiriyo cidhba galax suubanoo saafiyo seeman laga maalay barnisixin lasoo goblowganiyo darim la sugayey martidoo sidii suubanayd soorta lala gaadho faagootigana looga dhigo shay siyaadaaba sawirka waxaa buuxin karaa nabadda sawmaha darmaniyo sangotiyo baroor amase sunari seedaha madoobow midkii saraaro weynaaday sulubiyo idiniyo saqaabsiyo iyo munad baarqabkoo dhabida saydhayo miciida soo faystay saddex tiro sabciin iyo uluuf sagoobo weynaaday waxa adduunyo lala soofsadaa nabadda sawmaha wadaadiyo siyaasiyo sarkaal saabiriyo taajir saqiiriyo kabiiriyo suldaan ama safiir dowlo oday iyo subeehiyo wallay sancadiyo qofil ragga dunida saameeliye soon kastaba jooga salligay kuwada jibsadaan nabadda sawmaha ruuxii samaha diidayee kibirsan naraya ama aan sabaalaba aqoone saldhigi waaya afsiiciyo sax iyo weerariyo guluf samaynaya hadduu ruux sadqeeyo dilo soodhka kalan daalo wax qisaasta loo saarayaa nabadda sawmaha sanco iyo aqoon heersariyo horumar sallomba daroonsamaada xiimiyo hubiyo sanad lala yaabo saboolnimo inaad suulisiyo saabirnimadoo dhan horu socod waxaa sababi karaa nabadda sawmaha masjidada la saameeliye lagu sujuudayo esucisiyo qur'aan lagu akhriyo saatir hadalkiisa esunnihii rasuulkiyo sharciga laguna saafsaafo calayhi salaatu wasalaam wax salaada lala ogayaa nabadda sawmaha sarifliyo dukaaniyo carwiyo sayladiyo daashba kala socodka bayciyo mudkiyo suuska iyo beega intaa siiso ila saayirtiyo siisan kari mayo siciriyo sinaadiyo sumuli lagu salaynayo waxay suuqyadu fulan yihiin nabadda sawmaha safariyo socdaal loo bixiyo meelu saban guurka waxaa lala saqaafoonaya nabadda sawmaha tartankana waxaa suuragelin nabadda sawmaha waxba gabaygu yuu ila siqine waxaan ku soo seeray nabadiyo sinaantiyo samaha sababulkhayraadka kol haddaan sallaanka uu sallaaxay kuna wada saafay halkaa joogsiis arrintay dhanu sawaalayso
waa tahay halkaa joogsi ii saar intay dhan isawaalayso waxaan rajaynaynaa dadka sida wanaagsan wax loogu sheegay ee soomaaliyeed inay uga faa'iidaystaan sida loogu sheegay allana hanoo aqbalo waa tahay gabayga inoogu xiga bal kolley luuqda ayaaba cajiib ah maxaad ku dooratay luuqda noocana
waaw kolley luuqda waa laba midun inaad adigu samaysto ikhtiraacday magaranaysa adigu aad leedahay luuqda iyo inaad cid kaga dayanayso marka haddaan matalan anigu iminka haddaan israado cod dhegeyso nin leeyahay sugaaniyahan ama xataa qur-aankaba waa qabtaa ninka codkiisa waa qabanaya haddii qur-aan yahay hadduu nin kale ma garanaysaa sugaan tirinayaba yahayba marka haddii aan ku akriyo matalan luuq nin kale leeyahay dee kulley nin haddeer sugaan soo caanbaxayna ma yihiyo dadku wada garanayaan sugaantiina ma garanaysaa waxaan rabaa inaan horumar ka gaadho insha allahu aan magac iyo waxtar baan ka keeno
marka haddii sugaanteeda cod nin kale dee magaranaysa ay ku baxdo looma garanayo in sugaantan adigu leeyahay waxaa la moodaya in magaranaysaa kii uu leeyahay de marka saa- waxaan ku doortay inaan luqdan inaan ani ka duwo dad badan waxay waxaad u egtahay dhoodaan baad u egtahay hebel baad u egtahay laakiin anigu waxaan aaminsanahay inay wax kaga duwan tahay dhoodaan wax badan kaga duwan tahay dee luqda dhoodaan maba keeni karo kun iyo kow dhoodaan buu- luqood buu lahaa oo wada cajaa'ib oo magaranaysaa dee luqad- luqdiisa qudha- qudheeda ga- hibe gaar ahayd luqdiisa
tani adig ku garta kolley waxaan umaleyaa tan inaanay cid kale ku khaldamin laakiin dadka waa laga yaabaa inay cid kale ula ekaato een dhinacyada marka laga hadlayo een dabcan dhaqanka soomaalida een soomaalida dhaqankeedu dee aad baa looga hadlaa in iminka oo hadahaynta ugu badan waxaa la sheegaa dhaqanka inuu aada u milmayo een af soomaaliga sidoo kale inuu een isaga laftigiisu sii een milmayo oo afaf kale iyo dadkii dhallinyaradii weliba ay aada ugu ciyaarayaan een arrimahaasi maxaad ka tiri gaar ahaan dhaqanka dhaqanka tixaa jirtay aan ka sameeyo dhalantay la yidhahdo tixaas waxay ahayd waxaan u malaynaya labaha labada kun iyo waxay ahayd eh, shan iyo tobankii Eh, waxaa la yidhahdaa dhalanteed waxay laba ka shan tobanka bishii koob iyo tobnaad shan iyo tobankeedii gaalidii xad arjeen ay ku beegan tahay Eh, eh, dhalanteed baa la yidhahdaa marka iyadoon iska marmareen haddii aan ladmo dhada gabayga dhada gabayga dhoodan halkuu dhaabada u taagay dhaliil iyo midaan lagu ogeyn kala dhantaallaanba dhaxal weyn miscilil aan dhacayn dhidibada u aas aniguna haddaan daba dhutiyo way iska dhigayaaye gabay dhaadhi baan ahay haddaan lay dhabcaalayne ka dhergoo ka dhaansada martidu dhaxalsan weeyaan dhalinyaradii soomaali way dhababaceeyeena dhaqankiiyo asluubkii wacnaa way ka dhirifeena dhaldhalaalka beenta ah ayay dhabu maleeyeena dhagaxayga ciid iyo dhirtuba waa- waa waa u dhalanteede dhul shisheeye baa looga dhigay dheeman iyo luul dhaqankoodii bay dhaafsadeen dhir iyo dheeldheele dhadhan iyo wanaag iyo murtiba keenna lagu dheehayay hadduu dhiibsanaan jiray beryahan wuu dhutinayaa ee dheg furaysan waaniyo wanaag waxuma dheefshaane dhacdiidka jiifka iyo hurdadan laga dhammaan waayey dhiggoodiiyo ka hadhay ayni- aynigay dhacan wadaageene kala dhigan salaad iyo ayagu mana dhibaystaane dhayfidh iyo dhiseekiyo dhabray dhalan wadaagaan dhalxash iyo dhasayniyo anoo dhayda shubanaya ama dhaayin doogliya ku jira guri la dhowrayo marunbaa dhambaal iiga yimid dhinaca gaaleede dayga iyo dhafoor qabashadii iyo dhiribkan joogtaysan hayga moodin shoofnimo dhankeedaan isdhibayahay dhabnimiyo xaqiiqa aanu nacay dhalanka qaarkiis dhalankaa waxaa ka mid ah dharkii iyo mariinkii hadday kala dhantaaleeneen dhaka diiran dheeliga surwaal dabada sii dhaafay dhexda jabinta dhiicada xunta iyo dhugasho jeesjeeska afka midabka dhiigga ale iyo dhiinjarka iyo dheeha dhajiska iyo isdhuubdhuubka iyo dhabel ulaafyoodka qosolka iyo dhawaaq dheeridiyo iyo baqdhurwaayeynta dhabbadaad maraysaba hablahan dheega kugu qaadan ee dhinac asluubiya ka go-ay sheexid iyo dhowrsi dhaandhaan intaan noqon lahaa maaniskaba dhowro waa intii aan hablaha dhowrsanayn dhabeel iyo midii dhowrsanee diinta dhiganaysa dheg bas bay ku sheegaan midii dhowrta dhabankeed tii wanaagsanna waxaa la odhanaya way dambaysaa ixjaabanaya ilaahda garanaysa tukanaysa ka dhaadhicinba maayo middaa waba dhaqankoodii dhacankayga baan doonaya inaan dhammaystaa khasa maaha de inay iga qaataan waxaan sheegayo laakiin aniga waxaa laga rabaa un dee bulshada intii magaranaysa ee booskan ugu jiray inaan ka soo baxo wixii waana iyo wax sheega unbaa laga rabaa laakiin inay bulshadu toosto ilaahay baa ku shaqo leh Ee, dharqashaduna way kuu hadhayaha iska dhalan dhoorin lama dhaa- lama dhaadhiyo gabaygee haddaan dhu- dhulu'da kuu sheegay ma dhabqine haddaan dhuwanadii meel isugu dhiibshay dhosog iyo haddaan kugu daray dhocorta miideeda dhaqan geliya maasada mucdaa laga dhex saartahay een marka laakiin gabdhahan baad inta ku sheegtay wiilasha laftigoodii aada uma taaban baa laleeyahay way ku jiraanoo dee dhaka diiran dheeliga surwaal dabada sii dhaafay meeriskaasi waa raggii dumarkii ma quseeyo dhexda jibinta dhiicada xunta iyo dhugasho jeeseeska wuu ka dhexeeya afka midabka dhiigga alay dhiinjarka iyo dheeha kaasna waa dumarkii dumarka waxaan usii magaranaysaa u- ugu tiqtiiqsaday Ee, bulshadu waxay ka toostaa ama ka qaloocataa hooyada madaxweynaha aanu aragnay ummadda hogaaminaya Ee, marna ee, dee magaranaysaa iyo dee wixii kale ummadda magaranaysaa wax u- magaranaysaa xil u hayaba dee waxay magaranaysaa barsoo barbaarisoo dhashay waa hooyo hadda sidii ay magaranaysaa ay ula dadaasho ayuunba ilaahay amarkii qofkaasi soo baxaya waa tahay afka afka soomaaliga ayaan rabaa inaan- maadaama dhaqankii afka soomaaliga isla xidhiidhaan inaan ku xejino
Ee, waxaa jirta tix aan u bixiyey quno hadal waan af soomaaliga ka sameeyey Ee, quno hadalka waxaa la yidhahdaa qun wa- waxay la- ka ka dhigan tahay si quman Ee, qun u hadal waxaa weeye waa amar marna amar bay noqonaysaa si toosan u hufan oo quman u hadal marka quno hadal waxaa weeye ee, alcali maasada waxaan quno hadal ugu bixiyey haa waa barxin weeyo ma barxana qudheedu tifaa qudheedu ma barxana waxaa isaga badan tahay af soomaaligii ee, ee, nadiifta ahaa ee, soocnaa tixna waxaan ka sameeyey ee, adigu de waxyaabo badan oo igu soo ma- soo maray darteed oo aan jir diiday ayaan ka sameeyey maay baan soo raacnay yaraan is- isku fasal ahaynoo nin weyn oo magaalaha sekondariga dee fasalada u dambeeya ku jiraan oo isku fasal ahayn baan maalin suuqa soo wada marnay dabeeto dhowr nin baanu ahayn islaamaha ca- ee hooyooyinka canaliga soo ag maray dabeetna wuxuu ihi canaan qaadaya uu ku noqday yadda canamaha saan markaasay tiri hayo karuur baanu haynaa markaasuuna soo eegay oo uu yaabay oo kor eegay war karuurku waa maxay anigu hoos hoos noo yidhi markaasaan ku karuur miyaadan garanay war karuur garan maayo inna maalin baan su-aal weydiin waa nin weyn oo magaalada asxaaba jooga markaasaan waxaan ku nidhi waanu la kaftamayna waxaan nidhi eh, ma uu noo sheekeynayay dabeedna wuxuu soo saari waayey kelmadda odhanaysa isdhexgal isdhexgal buu soo saari waayey gacmuhu cabaar saari wiil saantu gacmaha isdhexgeliyey madaxa rooxay buu kelmaddii soo saari waayey iska aamusay isaku maxaa ku dhacay suuli kelmaddaasaa soo qaban waayey haa marka ingiriisi buu intii igu sheegay wuhi kelmaddaa ii sheeg soomaali maxaa lagu dhahdaa markaasaan ku nihi isdhexgal baad garan weyn ciyaalka yar dhashay baa garanayay midna waxay sheegayeen waxaa la weydiiyey eh, riyaha iyo idaha maxay kala duwan yihiin waa nin lascon ka koray markaasuu yidhi riyuhu iduhu yidhi waa kuwa intaa muxuu yahay, haa ri- iduhu waa kuwa intaa intaa madow riyuhuna waa kuwa markay ordayaan yidhahda dhagagac dhagagac dhagagac saa u orda weyn dee ninkaasi halka uu ka joogo dhaqankii ayaan la yahay waa nin weyn marka ee, dee waa wan- wan- wax laga dharagsan yahay weeye af soomaali minu maanta magaranaysaa uu ku jiro dabargo oo meel boos walba ay kelmad kaloo ay gashay labadan nin midkoodna soomaaliya kama tegin oo labadaba soomaaliya ku dhasheen kore ku weynaadeen marka dee ana markaan sugaanyahan nahayna af soomaaliga waanu waa- dadka waanu ku xigsanaa waanu ka waanu ka badsanaa waanuna ka jecel waanuna jecel nahay in garanaysaa la barto oo aanu lumin haahay xogaa qolyaha wadaadadaan isku yara halkaas ku yara magaranaysaa khilaafsannaha oo iyagu kaalinta kuwaad waxay geliyaan carabiga ee dee carabigana carabigu waajibna maaha sunnana maaha barashadiisu ee waa luqad ilaahay doortay oo luqad luqadaha kamida weeye laakiin luqadda aad magaranaysaa bulshadaada ee, ku- ay ku hadashay u dhaqana ayuunba wax ku fahmaysaa wadaadku mudata markuu soo istaago masaajidka uu ka istaago sida loo kala aftahansan yahay ayaa loo kala dhegeysan ogyahay oo diintana wa- uu u kala eh, magaranaysaa gudbin ogyahay wadaad baa soo istaagaya oo masaajid mar hore lacag ka ururiyo kalmad mahmaha ma odhan karo wixiisu waa wada carabi soo istaagaya masaajidka inuu lacag ka ururiyo rabaa wuxuu leeyahay walaalayaal masaajidka u baahan lacagtaas hala soo ururiyo waa la is eegaya soo ururiya walaal maantaba soo ururiya dhaafin maayo inna wuu soo istaagayaayo laba mahmahood iyo kelmad yar intuu yidhahdo oo si wacan af soomaali qurux badan oo saaraacsan ku yidhahdaad markiiba odhanaysaa shiikhii ka qabo intan markaasaa dhowr daqiiqo dhowr- dhowrkan ku ururinaya xataa gudbinta dacwadda ummaddan ala haysa waa soomaali carabiga khasa maaha inay barato laakiin waxaa rabaa waxaa la rabaa sidii ay wax ku fahmi karto ee diinta ay ugu gudbin karto inay barato dhaqanka Een, qolada suugayahankana waa waxaan garanaysaa xagga wacdiga markay af soomaaliga cadig tahay waa lanaga badiyaa boqolkiiba boqol laakiin markay gabayga tagto xagga wacdiga waan ka horreynaa oo cid wadaadada waan ka badsanaa ninbaa wuxuu aan maqlay aayaddan odhanaysa ee suuratu muminuun ku jir- muminuun ku jirta ee low kaana fiihima alihatun ila allahu lafasadata haddii ee ilaahyo badan ay shir lahayn dee waa adduunku waa fasahaadi lahaa haa haa waa isqaqabsan lahaayeen dee intaan noolanaya intaan dilaya roob baan shubaya shubi maysid waa isqaqabsan lahaay dabeedna si qoto dheer buu dhowr meelis ugu soo ururiyey ayadda macnaheeda marka ayadda isagu shiikh meel ka maranayo arkay uu bowsaday isagu wadaadkan uu- ee, gabyaagan waa bowsaday wuxuu yihi ilaahyadu hadday dhowr yihiin lama dhaqnaadeene dhiif iyo conaad iyo hadday dhiilla kala gaadho dhawaaqooda keliya nafluhu dhiban lahaayeen marka markaad u fiirsato wadaadkaasi waxaa laga yaabaa inaanu isqaabkaa inaanu haa u sharxi karin oo halkaa aanu u gaarsiin karin laakiin saddexdaa meelis buu isagu ugu soo ururinaya hahay mid kale mid kale uu wacdinayay oo muuse hudla la odhan jiray wuxuu wacdinayay in afgaab la yidhahdo ee wuxuu ku yidhi marka iilka lagu geeyo kaasaa wuxuu ku faanaya yacni gabay yar buu tiriyey oo yidhi een, yacni uu sheeganayo ee, wuxuu ku yidhi laba nin bay ahaanoo muuse muuse hudla iyo af- afgaab baa la odhan jiray way isu gabi jireen afgaab baa intaba wuxuu yidhi ee, way isu yimaadeen muuse wuxuu ku yidhi waxaad sheegtaa kam arkaanu lislaam iyo kam arkaanu liimaan iyo kam arkaanu lixsaan dabeedna cabaar mu- afgaabba harraha eegay oo wuxuu soo wuxuu dee adigu isku jiqbutaamiyaba wuxuu soo helay af- ee, kamarka arkaanta islaamka iyo arkaanta iimaanku sheegay markii dambe buu harraha eegay buu laakiin arkaanta ixsaanku kuma jirtee adaa ku darsaday markaasuu ogaaday lacani ninkan inay ka maqan tahay noloshii dhab tahay ee aakhiro inaanu fahamsanayn Ee, marka afgaabkaasi gabi buu hore u tiriyey oo uu magaranaysaa ku maagayo ee, muuse hudle uu lahaa een, uu sheeganaya lacni eer marsaala iyo ragga eer marsaalaha gaalada ah baa salaamo oo waxay isla qaateen inay magaranaysaa guri iyo ii dhisaan oo eyna ay siiyaan iyo naag- ma- magaranaysaa naagna ii guuriyaan marka kelmad kelmado yaroo dhowr meeris buu kusoo ururiyey muuse uu ninkan ku- kula hadlayo wuxuu yidhi marka iilka lagu geeyo ee lagugu aasaayo malaa'igta ee bannaan kolkay ku imtixaamayso ingiriisi kaagama tagsiyo eer marsalaha yani eer marsalaan ahay iyo eh, sarkaal baan ahay toona kaaga tegi maysa ingiriisi adaa tirisana kaaga tegi maysa waxay kaa rabtaa in dee saddexii su-aal mar rabbuka iyo mar inaad ka jawaabto ingiriisi kaagama tagtiyo eer marsalaha eh ey dhalaya iyo naag ey dhalaya iyo naag xun baad ku ag wareegtahay afgaad oo arkaantaada bara aakhira daran wey waa kelmado yar oo kooban haddana macno weyn wacdi dhan marka halkaa wacdiga waanu ku horeynaa ee qolada hal abuurka waan ujeeda laakiin markay hadlayaan eh, eh, kuma wacna wacdi marka waxaad soo jeedinaysaa in af soomaaliga lambar one laga dhigo goobaha waxbarashada tahay iyo xitaa diintaada ay tahay culimaduna ay af soomaaliga ay ka dhigtaan lam- lambarka koobaad ee, si ay dadka diinta u fahamsiiya markaas هاي ساس أنا كل إلى قمان هاي هاي إلى قمان كل يوم مدني عربي وضبرنا يسوق خاصة معها لكن تاي فهمي ساي أنت هذي حلوة شو يقول إيه ديواني كون صحيح سا مركز غير كل علوم وحيسكوها يا مقف مركو سوتشوسي إلهي مكبر كلام صومالي علوم ذم حليه محفظوا يا ها ها لغة هل حاجة سيسن وأنا لغة خضنا إيه لغة خضنا واسمعانين صح هذا أرتبوك عثمان عبد الغراء وكله إيه مركز لقته إيه يعني سوء أصوار قسم عنايو waxaan xasuustaa kamida mar aan xaflad ka sheeganayay aan buuggaa ka helay bilmatel rog baa tiri afsoomaaliga rog waxaa u dambeeya ga gedi baad odhanaysa oo ismacnaynaya liid baa tiri liid markaad tirahdo maxaa liid doqon maxaa u dambeeya doqon maxaa u dambeeya na nacas maxaa u dambeeya sa eh, sawaab maxaa u dambeeya ba baynax wuxuba waa isku mid waa nacas un هاي هذا نبص معانا يا أساس وستوصع هاي ولا نجر اللي راتين مكا دبقة سنة يقولنا هدي علن ود مرة مرين أنا هدي علن ما سدا قرابة نهي أما قرين كيدا قسندها وقع فير العادة أما سقين باري قيل بينكم كيرين يقع حرك الدوندوني هي وقع دربحي هي وقع دربحي ومبتدو وقسند إلهي إن نقود كرها سدنا وان كلا قشا فايا شيران قبني أنا أفكر لقنا قيب قاتي قدبدي ووشك تبان كو قرحنايا marka noocan maasada waxaa la yihahdaa ee, qofayn ha aniga afkii baa shari ugu yimi oo ila shirayo magaranaysay qodobo iu soo gudbinayo oo leeyahay dadkii waxay ga gaadhsiin qodobadii uu sheegtay baan ku qarxinayahay wuxuu yidhi qorfaan kaaga imi meelo qanac weyne qodax qaydar baa igu jabtiyo qori qataarnaa xalay qaalibkeedii ma ladin qomamiyata ah qatanaan ayaan goor kas ayaan goor kastaba ayar qulublayne qareecaad ma waayo kollay way qadarisaaye adaan iga qamaadayna maqal qiro hadalkayga kacaankii oo qoray maalintii qalabka la iibshay qaraan kamaantii la yidhi qarash ha loo doono qara weyn anagoo yeelan baad qarankii tuurteene dabeetana qumbacashaa dhacdiyo dibukandhoodkiiyo goormaad kasqaad gaarayaa waad qubaysaane qurumaha kaleeta afkood way qadariyaane waad iga qashaaftaan kolkaad hadal qoraysaane afqalaad afqalaadba waad qaybasaan sida qur-aankiiyo qof kasta adduunyada halkuu dhab ugu qoolmaayo sooyaalka qolo sheegatiyo qaabka noloshooda qaanuunka ay xiriyaan ama quweeyaanba qaamuuska sugaanta baa laga laga qiyaasaayay ma anigaan idiin qabanahayn qowlka hadalkiina sugaan qurxoon iyo qadaan qaacidi iyo meris higaad iyo qoraal lagu qanciyo qaababka lajaada ma anigaan quluudiya ahayn qaya lagu faano qunu hadalka maanaan lahayn erey lasoo qaato taariikh quruuna quruunaan sidaa tan iyo qaabiile wax lasoo qardaystiyo amaah kuma quweeyaane ha qawadina ha qawadina kiinaa qurxoon qaab kastay tahay shir kastoo qabsamaba haddaan cidi i soo qaadin sida roob qayoodaan ahaan qadowna saarayne tabeelaha haddaan lagu qorayn qa iyo wowgayga oy shoobin uun qabatimeen waa qisiyo yaabe miyaan layba qiiroonahayn waan qandhaysnahay qaayidkii ismaaciil miriyo qowdhan iyo aadan sayidkiiyo qaryaankii dhintiyo qodobadii gooni qa'dii raagi qaafkii caliya samatar qaybtiisa inta qaafku sheegiyo intaan gabaygu soo qaadin waxa qiimaha igaba yaqiin qoomamkii tegey qurba joog qusuus iyo qols iyo qaafo iyo qoofil qoys iyo qaraabo iyo qaryaan qey- qoys iyo qabiil iyo qaryaan qayro iyo beelo qalinleyda soomaaliyeed qolo kastuu sheegto quus baan ka taagnahay dadkii qoofil iyo guune quus baan ka taagnahay dadkii qoofil iyo guune mid i qala mid ii soo qabtiyo qaashka laba doona qalqalooc midkii ii dhihiyo mid aan i qiimaynba qarqarsiga dulaynta ah haddii qunafna lay raacsho waxaan u qaybsami karaa quudhsi iyo been qayla dhaamiyaad geesa baan kuugu qayshaday ma qarsoomi karaye maxaa lay qadarin waaye isagoon qabilin oo tixdii weli ku qawlaya qodobkaa kolkuu marayay baan qaatay hadalkii qalbiga ayuu horay oo ilmaan qooyey maladii waxaan qaban dhacoodada afkii qaasir gabaygii mar danbaan isqoofaadhiyoon erey yar soo qaatay waxaan idhi khasaaraa ku helay qoomay iyo ciile ha yeeshee waxaad qayladhaan iigu waxaad ha yeeshee waxaad qayladhaan iigu qorin maanta waa la garnaqsanaya markii dambe ummaddiiba way qubantaho way qandhanaysaa in qaxdiyo inaan laga warqabin qaatil iyo tuugo in baduhu qarqoonsheen amaba xero ku qawdaaran qabqabliyo in qolo sheegato qori u qoondaysan in qurbaha ku nooloon lahayn qowl xorriyadeedba intaasoo quruun bay noqdeen qaadir loo magane ha yeeshee ma quusaneen rabbaan khayr ka sugayahay qumbe dhacay dib baa laga qabtaa loo qutamiyahay marun bay samaha qaadanaya qowlka nabigeena calayhi salaatu wasalaam intuu qaranku noo dhalan halkaa iska qabardaa dumar yani waxaan u sheegay in bulshadii baa magaranaysaa la sanati bixin lahayo noloshoodii magaranaysaa ay ku jirtaa halis oo intaa dagaalada socdo dad baa dhimanaya naf bini aadan baa la badbaadin waaya markaa in af soomaali la badbaadiyaa tanaa ka mudan marka laakiin marka la eego gabayga dayrada uu xoogaa muujinayo iyo afka maanta meesha uu gaadhsiisan yahay waxaad moodaa inay dadka dadka kale si kale u arkaan tusaale ahaan inta maanta adeegyada internetka la isticmaalo tusaale ahaan googleka oo kale maanta af soomaaliya uu kusoo daray waxyaabaha uu turjumo facebook oo kale luuqadaha loogu isticmaalo uu kusoo daray waxyaabaha loogu isticmaalka badan yahay dunida ewer bilyan qof uu marayo waxaa lagu soo daray scape-ka oo kale yani ajaanibtii inuu saa u gaadhay oo waxaaso dhan waxa iskale dad ajaanib ah oo maraykanka iyo meelahaas saligyadooda yihiin oo ay saa u gaadhay af soomaaligii oo lagu lagu isticmaalayo mise iyada qudhooda dhinaca kale horumar ka ahayn hay dhan waa ka horumar oo waa horumar weliba weyn oo weliba wax ku oola haddana marka la eego af soomaaliga marka la eego dadka qiimeeya dadkeena maaha af soomaaliga dadka qiimeeya waa dad kale waxaana la yidhi magaranaysaa guul waxaa la yidhahdaa magaranaysaa taa uu magaranaysaa kuu qoro cadowga soomaaligu inuu hodan yahay dee dad dhulka kala qirayo oo kuwa magaranaysaa meel walba soo geliyey laakiin dadka ka socda ee magaranaysaa qoraalkiisa xataa markaad u fiirsato meelaha wax lagu qoro qaabka wax loo qorayo qaab official oo saxa maaha markaad fiirsato dhalinyarada waxay qorayaan waxaanan akrinba karayn oo jajaban oo laga tegayo shaqaladii oo isku dhex yaacsan baa la qoraya dadka qiimeynaya marka dadkiisa maahae waa dad kale waxaan rajeynaynaa insha allahu inuu qaab nasiib badan ha insha allah waxaan rajeynaynaa inuu ka sooreeyo maalinkii kugu horreysada wax curisay markii aan horaan sheegeysan waxaad sheegtay inay arrin tahriib ay kugu dhalisay inaad wax ka curiso tahriibtii maxaad ka tiri qisada sisee
walaalo waa mahadsantahay waxay ahayd labada kun iyo afar tobankii dugsiga xilliga la galay ardaydu magaranaysaa intay birrifta soo dhamaystaan ee lagu noqdo ayaan anigu dib usoo fasax qaatay buug baan soo doontay aan soo ilaaway markaa guriga kasoo kasoo noqdeen bugti soo qaatay baan waxay usoo dhacday nin baanu ilmaadeer ahayn oo qaraabo nahay oo tahriibay ninkaas dalka gudihiisa wax ka baran jiray wax ka maqnaa oo hadda la magacaabi karo ma jirin nimco aadmi ayuu ku jiray dabeetoo ninkaas waa tahriibay markaa waan qaadan waaya yani nin barwaaqadaa ku jira inuu haddana tahriibo oo tahriib doorbido haddadaasna xaaladii uu ka tegay soomaaliga ka tegay xaalad boqolkiiba boqol ka xun ayuu ku nool yahay ku jiraa welina kama bixin rajo badanna ma qabo marka hatahriibin waa iska maaso carab jilicsan xilligaasaan tiriyey ma jeclaysan inaan soo gudbiyo laakiin haddaad iga codsatan insha allahu wan hay hay waa maaso bilow waana jiifto jiiftadan salaanka koowaad baan kasoo koray anugu maansoheyladeedaba hamigayga kuma jirin waxaan haynsa waayey dalkii hooyo oo dumay dadkii sii hallaabeen waxaan hoga tusaalayn dhalinyaro habowdo oo helin toosan diido oo hayaan raaca baratoo hakranaya magace ninkii meel hindis ayaa helin kale ma qaadee hanas iyo xadaafiir hawkar oo masuuro ah ayay sii habqamayaan intahaadu cunaysay hirar soo haraasheen hal malyuun ka badanoo hanadyadii tahriibay hilibkoodii oo idilbadda hareeraheedu hoganayaa maydkuya saxaaraha halkaasaad sii habataclayn oo hiinraagga neeftiiyo haraad looba daataa meel aan hooyadaa jirin oon hadhimo laga cunin hadhac aan lahayn baa lagu kala hadhaya haddii habow yimaado heeraabku jabo oo horigu haraaciyo hoomaa hagaysay baddaa lagu horgufaya tashi lala haliilo halhareen la qaatoo hubsiimadu ka dheer tahay waa lagu hungoobaa imisaa hoodaariyo howlkardhii raaan jiray saxaruhu hareefo hooto lagu nafgooyo handuul lagu walwaaloo laga tugay haadaan haween wada socdaaloo haaway ku soo baxay hiilkooda daabay haraatiba xalkooda ah afartaa higaashaye halkabluhu ma roonee igu hobso galaxoo iga gunid halqooqara meel wada habaas oo hanfi iyo kulayl badan jirka kugu hafiifto oo halisteeda wadataa maxaad ugu hardamaysaa haadigin ka yaabo hantidiinna eego hadhuub raacidnimo iyo hanqaltaagu waa ceeb hadal waxaan u gaabsaday hawraar horaa tidhi hadalhaan ma buuxshee watadhac ha yeeshee haddii waayeelkii tegey dhalintii habowday dalkan yaa u hadhayo hayn doona magace kaa jira dalkiisow hasha liibiyaaba kaa heer sarraysee nin aaminay halkiisii hoodo iyo nasiibu hirqadaa barwaaqee nafta lama halaago halis iyo dhibaatiyo hawir laguma tuuree halkan waxaad ka weydana haadi kuma qorinoo holan kama helayside hatahriibina joog oo ayaa tisqaadide kaajira dalkiisow tala weeye hadalkani hooyo oohinteedaa habaar kuugu filane ha tahriimina joog hooyaa tanaadide ha qabtire ilaahow adigaan halkii culus kugu hayn dhibaatee dhalintan habowdee diintii habaysee diintii habaysee hiddaheedii tuurtay haleelsii rabbigayow haloosigasan weligood aamiin
waa tahay waa maslada tahriibta waa tahay gubaabo ayaa ii muuqda muxuu gubaabo ka hadlaya gubaabo waa tix waxbarashada ku saabsan waxaan sameeyey mar magaranaysaa laasano joogay labada kun iyo shan iyo tobanka bishii sagaalaad toddobadeedii waxay ahayd dugsiga aan dhiganayay baanu sira rag ka mida aan isqabanay raggii ma- maamulka ka tirsan dabeeto iskuulkaa laga soo ceyriyay markaas markaa maasada wax kale kuma sheegin waxaan waxbarashadan ka kaga hadlay waxbarashada waxaan uga hadlay in macallimiinta aan u sheego aan fahamsiiyo war wax kastaba haga dhaceene danteyda guud aan u imi una joogo inay tahay waxbarasho ayaan magaranaysaa tina kaga warramayay tixusisi waxay u dhacaysaa sida tix magaranaysaa waxbarashada uun ka hadlaysa oo aan moodin inaan tix dhacdeed aanay ahayn marka waa taxan ku tartamay markaan xamar joogay gobolka sool mataleye kaalinta kuwaadna ku galay tixdaas bay ahayd guubaabo tartankii sugaanta xamar lagu qabtay gobbaa soorle gabaybaa murtile galangal roombaale giblo iyo cayaar iyo gurbaan faraxna guunbaale guutooyin xoogliyo dabriyo galo dirbaale guri duma xishoodko guriyo gabidna qadbale geeriyo dhibaatiyo go'doon gibirtaribale gole laga habaariyo takoor gacel magowshaale afartaa gorfeeye murtida gobol dhigeelidhe guulaama roob soo curtiyo saylangaacdisdhe qurxan waqal gudguda soo kiciyo maygadiisidhe geel dhanay haleeliyo intii gawe lagu maalo gibbaaniyo adeer garabyo weyn ganne iyo aran galoofiyo horweyn kala baxo gees walba u jeeda gulufiyo colaad wow lumaan amase gel qaade gaydho caanaheediyo haddaad goroofka giigayso galaxuba mar buu ka go'aa godolna weydaaye gammaan wegela guutoyino galaab carabaya gaajiyo haraad wow madhan ama abaarguune gordaniyo haddii geesa buuc lagu guddoonsiiyey gurya noqodka bahal baa ku galaa dhidarkii gaafnaay lodii goolaa gaawaha heshee qoyska garabsiisa garbad waa dilaa maalintuu gulahay qoraaye guryo iyo gawaadhiyo wixii ganacsi aad keento gini iyo maguurtiyo adduun garabyadiisoo dhan maruun bay gubtaan ama lumaan gulle amarkiise geeriduna waa kaa disha gacalka kiroone waxaan gurin waxaan ka go'ayn goob walbo aad joogto waardiya waxaan loo garhqaban gibirna loo sheegin aqoon baa la gaaro middaa garasha loo yeelay adamuhu aqoon goobyayo gaadha leybintiye gabdal dumiya waa beri intaa wiskarbinayaane geediga waxay ugu jiraan gooriyo ayaanba waxaa loo rakaab guranayaa samada guudkeedii roboodiyo roboodiyo gantaaliyo daroon samada guushaya satalaydka guurguura ee garhka qabanaya ganacsiga la yaab kale misana guuga lagu yeesho halkaasaa la gaadho nafluhu u galbanaya waxaa gefa waxaa gaadhisun garasho loo yeelan inagoo islaam guul lahayn inagu garyeelay inaan gaabinaayon hadhnaa wagunnimo weyne ujeeddada haddaan ku galoonku galgal bixiyo galladiyo ninkuu eebbahay guulba ugu deeqay waa garaasho ku siiyey iyo gobol aqooneede gesta kale haddaan maro darbaan gaabsooleeyahay niman baa iguulguulayo gubay hankaygiye gardarooyin maagiyo dhibiyo wixii lay geystay inaan gocaanayaa baan arkaa labaada gooroode ha yeeshee gef waa loo samraa uu ku soo geliye in qabyaanadan galo midaawayga garanuuge gama iyo hurdada waan ka go-ay amase waan gabshay hamigaara himilooyin baan gaadhis leeyahaye ilaahu iguule adaan ku gulmoonaaye ilaahow na guule adaan ku gulmoonaaye afartaa gorfeeye haddaan gabayar soo horsho dhoynimada waa laga gudbaa lagana guuraaye wixii gaylan loo galo mar baa laga salgaadhaye geedkii aad beertana kolbaad goosan midhihiise intay goori goortaay bulshooy gara libintaase
barnaamijkii martis hore ee toddobaadkan akhyaaray waa naga intaas anigoo tolmaan ayaa ka soo jeedinaya stuudiyaha daljira ee magaalada garoowe waxaana toddobaadkan marti inoogu ahaa suugaanyahanka da'da yar cabdiraxmaan axmed xasan owtaab oo buuqoodle ugu warramayay khadar cawl ismaaciile intaan barnaamijkan lamida ku kulmayno nabaday
dhawaaqaa waxaanu yidhi habeen dhexdinan tegnay dhulkadamay inan lahayn xilligeen dhoob baynu nahay dhawaaqaa waxaanu yidhi habeen dhexdinan tegnay dhulkadamay inan lahayn xilligeen dhoob baynu nahay udubkeeda weydana dabayluhu way dhuftaan haddii amarkii la dhiibana siduu yahay umaadhisamino udubkeeda weydana dabayluhu way dhuftaan haddii amarkii la dhiibana